بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي كنتن يتضبعض كتابك التذهيب في أدلة متن الغاية والتغريب متن أبي شجاع kitaabu alaqdiyati waashahaadaat wuxuu kitaabu yahay aqdiyo qadiyaadka qadaaya qadiyaadka qadiya waa maxay qadiyo taagan qadiyaad waa jamcu qadaa-in macaani badan buu leeyahy xukunaba xukun xukumo waaye qadaaya waxa weeyaan faslu lkhusuuma bayna nain laba muran iyo doode ka dhaxayso in la kala saaro iyo laba wixii ka badan maxaa lagu kala saaraya laakiin bixukm illaahi tacaala wax kale iyo qawaaniin kale maa xukun ilaahay markii laba qof oo doodaya lagu kala saaro baa waxaa la yihahdaa aqdiya ama qadiya waa xukunkaas la kala saaray weyaan qadaa dhacay xukun baa dhacay wey waay waxaana lagu kala saarayaa waa waxa ilaahay jireeyey walaslu fii mashruuciyatihi aayaatu minha qowluhu tacaala waidaa xakamtu markaa kala xukmaysaan bayna annaasi an taxkumuu bilcadl taasaa ilahay idin amraya iyo wa qowluhu tacaala wa an ixkum beynahum dhexdooda dadka ku xukun bimaa anzala allah iyo wa axaadiid minha maa rawaahu abu daawuud wagayruhu can caliyin radi allahu canhu qaal bacahanii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama ila alyaman nebi moxamed baa yaman ii diray qaadiyan xaal an ahay sayd cali wey anoo qaali ah qaadi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiw tabcahunii tursilunii may diraysaa wa ana xadiiu sini anoo da-daydu ya dhahay wiil yar dhallinyaraa baan ah wa cinda alxaakim bacahanii ilaa qowmi nebigu qolow ii dira buu yihi sayd cali qoladaasoo dawi asnaanin da u saaxiibo dad waaweyn anoo wiil yara dad waaweyn ii dira wa ana xadiiu sini ana aan da-yarhay walaa cilma li aqoonna aanan iyo tajribo ulahayn fi lqadaa'i waxukumidda macnaha cilmi waa leeyaho wuu kala xukumaya waaba saxaabigii diinta badan nebiga ka bartae waxaa jira waxaa barato weliba aadan tajribo ku shaqayn oo aadan u yeelanin baraatig iyo inaa hawsha qabatid marka cilmi lii walaa cilma lii waxaa weeye weli hawsha aanan kusoo shaqayn cilmi waa leeyahay saxaabiga weliba cilmi badan baa ilaahay siiyey sayd cali faqaal nib wuxuu yihi in allaha sayahdi qalbaka ilaahay baa qalbigaada hanuunin doona wayuthabitu ilaahay baa sugi doona lisaanaka carabkaada xaq baa ku hadli doontaa qaala wuxuu yihi sayd cali famaa zultu kama zuulin qaadiyan inaan qaadi ahay ow amase maa shakagtu ma shakin fii qadaa'in wax qada ah qado weligay waagii dambe nebiga ducadiisii sow i yiri waa ku hanuuninaya ilaahay xugunba ma shakiyaba horay baa ilaahay iga daahiriya arrinta xukunka ay leedahay marka kitaab alaqdiya wataa macneheedu washahaadaadna jamcu shahaada min almushaahada wahiya aliطilaacu cala shay cayaanan waa shayga toos adoo ujeeda barkama waa ka markhaanti kaci kadha waxa weeyaan wixii la arkay ama la ogaaday baa laga markhaanti kacaya marka sharciga waxa weeyaan ikhbaarun liihbaati xaqin waxaa la warramaya xaq inuu u sugnaaday xaqaasoo liqayri qofka markhaantiga kacaya keyrka u ahaaday calaa kayrihin oo ku leeyahay adu markhaanti baat waxaa leedahay xaqan waxaa iska leh hebel kale waa ka markhaanti kacda aayaad baa iyana ku soo arooray ilaahay wuxuu yihi kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaaa bilqist iyo aayad kale walaa taktumu shahaada iyo axaadiis walaa yajuusu ma banaana an yeliya alqadaa qadaha iyo qaadinimada inuu tawaliyo qaadi in laga dhigo ma banaana ma ansaxayso ninka madaxda dalka haysa qaadi uma magacaabi karo ilaa man qof mooye istakmalad ay kaamil noqotay fiihi dhexdiisa khamsa casharata khaslatan shan iyo toban arrimood shan iyo toban khaslo qofkii laga helaa qaadi loo magacaabi karaa waaye haddii qofku isagoo is-og inuusan qaadin noqon karin lu soo magacaabana inuu aqbalaa wuu ku dambaabaya waa lagu soo magacaabay qaadaa lagaa dhigo degmada gobolka maxkamadda sare meeshay doontaa noqoto waxna inuusan aqoon wuu ogyahy isagu waa aqbal aqbaliduu ku dambaabaya waran waxaa maaqan waa inuu yihahdo hadduu jaga raadisaya horey buuba ka qaadanaya de yaa markuu magacaabuu isleeyahy waaya marka hadda cilmigan hadda iyo shuruudda laleeyahay qofka waxaa laga rabaa soo lama dhaho qofkii shaqadaa soo dalbanaya waa inuu la yimaado aqoontiisa iyo shahaadooyinkiisa iyo c v c waxaas waxay ka dhigan taha qofkii arrimahan le baa qofka la aqbalaya ah waa arrimahan laga helo la yimaada maanta waxa weeye looma fiiriyo middaas qof aan kaba garanayn baa haddii la doono laga dhigaya shanta iyo tobanka arrimood tirso alislaamu qofku waa inuu muslim yahay walbuluuqu qaangaar walcaqlu caqli walxuriyatu xornimo wadukuuriyatu labnimo rag waa inuu yahay qof dumara loo dhiibi maayo qaadiga maxkamadda waliqowli sal ly slam lan yuflixa qowmun qowman liimaanaan wallow amrahum amarkooda tawalisiiyey imra'atan oo xadiidka bukhaari baa warinaya macnaha waxa weeyaan arrimahan kaloo loogu talagalay dumarka mooyaane arrintan qaadinimadu rag la dhexgalay u baahan tahay wax magaranaysaa jeelasha waxyaalo magaranaysaa doodaha waxaasoo dhan bay la dhexgelayaa aan qofkii dumarkaa la rabin inuu dhexgalo waaye xugunnada ka sarreeya oo khatarkaana ka sii daran ilaa heer madaxweyne iyo kuwa ku-xiga walcadaalatu cadaalad baa la rabaa qof aan caadil ahayn warkii lama rabo xukunkana jowr inuu ku sameeyaa dhici ka dha wa macrifatu axkaami ilkitaabi kitaabka ilaahay axkaamtiisa bara aqoonteeda waaya baa shardi ah iyo wa sunnati sunnada axkaamteeda aqoonteeda waa inuu yaqaan kan muxkamka kan mansuuqa axkaamta caamkaadi wax lagala soo dhexbixi karo waxaasoo dhan waa inu garanayo adilada sida loo kala rajaxo hadday iska hor timaado istacaaruddo macnaha waxaa kaloo la rabaa inuu yaqaan waa macrifatu lijmaaci ijmaaca waa inuu yaqaan waxyaalaha lagu kulmay oo laysku raacay siuusan hadhow markuu wax xukumayo wax laysku raacay u khilaafin waa inuu yaqaan oo ijmaacu waxa weeye ummadda raggeeda mujtahidiinta ah baa waxay ku kulmayaan wakti wakhtiyada ka mid ah xugun sharci waxa leeyahay waxaan isku raacanay arrinka xukunkiisu inuu sidaa yahay culimadii mujtahidiinta isku raacay arrin dhacday oo aan kitaabkan aayad caddayn xadiidna caddayn baa loo dhiibay waa isku ijmaaceen ijmaaca hadduu dhaco xugum sharciyuu noqonayaa oo laasima mana bannaana in la khilaafo qof muslimiinta ka mid a inuu khilaafo mujtahidiin kaloo qarni kalea hadday yimaadaan arrin hadda ka hor dhacday oo go-aan laga soo saaro oo lagu ijmaacay ma burin karaan waaya ma khilaafi karaan waa inuu taasna yaqaan waa inuu kaloo yaqaan waa macrifatu likhtilaafi iskhilaafka waa inuu yaqaan meelaha masaa-isha laysku hayo saxaabadii baa maalan khilaafkii dhex dhacay taabiciintii ka dambeysay a'imadii mujtahidiinta ahayd masaladuu xukumayo madaahibtu maxay ka qabtaa haddii laysku khilaafay saxaabadu maxay kala qabeen taabiciintu maxay kala qabeen isagoo arrintan nin aqoon ule u noqdo wa macrifatu duruqi lijtihaadi ijtihaadka wadooyinkiisana waa inuu yaqaan duruq lijtihaad wadooyinka gaarsiinaya axkaamta in lagala soo dhexbaxo adilada iyo qaabka loogala soo dhexbaxo wa macrifatu darafin qeyb dhan waa inuu yaqaan oo min lisaanilcarabi luqada carbeed lisaan carabka carbeed luqada carbeed wey luqa alcarabiya qofka qaadiga waa inuu wax badan ka yaqaan wax badan waa inuu ka yaqaan waaye meesha ereyga laga soo qaatay sarfigiisa icraabtiisa naxwo ahaan la dhihi mayo naxwaha sida siba wehi oo kale noqo luqada sida khaliil oo kale noqo khasab maaha taas ilaa luqadan waxaa khasaba waa luqadii sharciga day luqa alcarabiya waa luqadii sharcigu kusoo degay haddaa luqa alcarabiya taqaana waxaa fahmaysaa kitaabka waxaa fahmaysaa xadiidka nidaamkii baa garanaysaa fiqigaa fahmaysaa haddii maanta la yidhaahdo luqadan ma naqaane wax kasta aan luqo kale ku akrino oo khudbada ku akrino luqo kale oo wax kale luqo kale ku akrino waxay keenaysaa carabiga iyo laga sii fogaado fahamkii kitaabka iyo sunnada oo laga sii durko leanna luqadiiba laga kaaftoomayoo dadku ma garanayaan tan ha looga tarjuma wax kasta la iska yiri marka luqa alcarabiya waa inuu yaqaan wa macrifatu tafsiiri kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay tafsiirkiisana waa inuu yaqaan qofka isaga ah waa inuu garanayo xadiidka uu warinaya bureyda nebigu ka wariyay alayh slat slam nebigu wuxuu yidhi alqudaatu halaaثatu qaaliyaashu waa saddex waaxidun hal mid fi ljannati buu ku jiraa jannadu ahaaday wahnaani labana fi nnaari labana waa ahlu naar inta qaadi jira adduunka isku keen saddex meelood meel baa badbaadis saddex meelood labana waa u dhammaatay shaqad rag baa waxay iskaga daayeen arrintan iyo xugun iyo qaalle inay noqdaan shaqo dadka ku jiraa nebigu caddeeyey saddex meelood laba inaysan badbaadayn dee intii yareed keliya badbaadisa maba noqonayo waa khatarba waa shaqo noocaas haye kan badbaadaya bal arag faama aladii midka fi ljannati ahaaday fa rajulun waa ninuu carafa alxaqa xaqa gartay faqadaa bihi xaqiina xukumay aqoonna waa u leeyahay waana xukumo ma dhinac marin xukunkii isagoo yaqaan ma hareer marin warajulun min ninka qaadiga labaad ninuu carafal xaqa xaqa gartay yaqaan fajaara ku jawr sameeyey fi lxukmi xukunka isagoo og buu ka leexday danow leeyahay haa qofuu waxama kaga qaadanayaa ama ugu turayaa ama ma garanaysaa uga markaasuu isagoo garanayo xaqi dhinac mara fahuwa fi naari kaas waa naarta dhexdeeda warajulun midna waa ninu qadaan linaasi dadkii u xukumay calaa jahlin isagoo jahli ku sugan aan cilmi lahayn waa liska iska noqda fahuwa fi naari xataa hadduu xaqa waafaqo sibuu iska dhahaya sidii xaqayba waafaqsan tahay waa dembiili qofkaani waaye aqoon kuma waafaqin waa muwaafaqat lqadar qaadiga hadduu xukumo xukunkiisu fulayo waa kan u horeeya kan labaad iyo kan saddexaad xukunkooda ictibaar ma leh wax ka soo qaad ma leh waaya xadiidka ka dambeeya fiiri nebigu yihi calayh salatu salaam idaa xakama alxaakimu fajtahada xaakim baa wax xukumay wuu dadaalay uma asaaba wuu asiibay falahu ajraani laba ajar buu leeyahay xaakim kalaa wax xukumay wuu dadaalay wuu gafay falahu ajrun hal ajar buu leeyahay kan gafe waa nin aqoon lahaa laakiin mara kan uusan waafaqin ha imaam nawowi baa sharxu muslimka ku yidhi culimmadu waxay ku ijmaaceen xadiidkan inuu ka hadlaya xaakim caalim ah oo inuu xukumo ehel u ah hadduu asiibo laba ajar buu leeyahy hadduusan asiibinna hal ajar buu leeyahy laakiin qofkan ehelba u hayn inuu wax kale xukumo inuu xukumo waaba ka looma ogola xalaal uma ah haddou wax xukumana ajar male waa dembiile xukunkiisuna fuli mayo ama xaqa ha waafaqo ama yuusan waafaqi waafaqidiisu waa itifaaqiya la yihah waa iskaga aaday waa ku aadaye waa canaha aqoon maahayn waay waan yakuuna waa inuu qaadigu yahay samiican mid wax maqlaya qaadi dhagala dad kala xukun la dhihi mayo waan yakuuna waa inuu yahay basiiro mid wax arkaya waan yakuuna waa in ilaa waxaa la rabaa qofka dacwoonaya kan markhaantiga furaya inuu kala arki karo hadduusan waxbaba arkayn uma jeedo mogti waan yakuuna waa inuu yahay kaatiban qoraa ama qoraan la joogo waan yakuuna waa inuu yahay mustayqidan mid baraarugsan qof la gaadayo waa inuusan ahayn dad buu kala saaraya meesha dood iyo dacwo iyo waxaa ka socota arrin khatar ah qof baraarugsan baraarugsan macnaa hadduu hurdo ka soo kaco hadduu baraaruga ma aha dareen ahaan qof u baraarugsan oo aan la siri karin oo ma garanaysaa wax loo hoosgelin karin oo waa inuu yahay active ah oo heer sare ah waay ayb haddii la qadeeco made waa waa la dagaya midda kale waa inuu wax maqlayo si uu qofku inuu wax qirtay iyo inuu wax inkiray waa inuu laa dacwo ku jiraay waa inuu kal codkiisa maqli karo dhega qabo la qofna waxbuu qiranaya qofna waxbuu inkiraya haddaadan usan waxba maqlayn xogba ma hayo waaye qofka indhaha la codka wax ku kala gartaa codkuna marmar buu isku ekaadaa qof indhala marka qaalin noqo la dhihi maayo laakiin hadda inuu kaatib yaho qoraa yahay shardigaas waa laga xoog badan yahay haddii la waado cid kale wax qordha waa inuu isa wax qori yaqaan haddou laakiin hayso cid wax qordha intaasaa ku filan wayustaxabu waxaa la suneeyey an yejlisa inuu fadhiisto qaadigu fii wasadi lbeledi magaalada dhexdeeda fii mowdicin meel inuu fadhiisto baarisan u muuqata linnaasi dadka meel dadka u muuqata oo la garanayo si sahlan loogu tegi karo waa inuu qaadigu dadka u fadhiisto qofka qariibka iyo qofka wadada iska maraya iyo meel ay u sahlan koondhar fog iyo madow dega meel waa duleed dambe ah lama rabo wa an walaa xaajiba lahwi waa inuusan lahayn wax albaab jooge ah waardiye iyo boolis iyo albaab jooge iyo waa inuusan lahayn dadka waa u sameeye dad xaajib waa mid dadka ka cesha uma geli kadhid ka joog ma geli uma tegi kadhid qaadiga albaab joogaayo dadka ka celinaya waa inuusan jirin marka xukunka u fadhiyo ina nebigaa yidhi alayh salatu wasalaam man wallaahu llahu caza wajalla shay-an qofki ilaahay u dhiibo shay oo min umuuri lmuslimiina arrimaha muslimiinta ah faxtajaba dadka iska xijaaba hebel maanta albaabka hoos ka xirta looma geli karo kuwii waardiyanay wa leeyihin uma geli kardhaan mamnuuc dadkiibu iska xijaabi dadkiina danbay ka leeyihin ninkaan xilbu u hayaa kow doona ha noqdo wuu iska xijaabay duuna xaajatin dadka baahidooda sokadeeda wa khallatihim waayahay waa isku mid baahidooda wa faqrihim faqrigooda ixtajaba allahu canhu isagana ilaahay baa iska xijaaba duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi kan baahidiisa iyo xaajadiisa dantiisa ilaahay baa isna iska iska xijaaba macnaha albaabka loo furi maayo isna bes qofka dadka mas-uuliyad u haya oo dadka iska xijaabo oo loo geli waado bes kuwa ka sokeeya ilaa dadka ka celinaya isna saasaa ku dhacaysa laakiin waxa la yidhi hadii meesha ciriiriga inta ka bato loo baahdo qof dadka kala haga adiga soo gal adaa horeeya adiga kan adiga kadaa saa u kala maamulaya taa dhib ma leh amni haddii loogu baahdo hadda amni dara dhacdana dhib ma leh hadda ayb wuxuu ku dara walaa yaqcudu uma fadhiiso lilqadaa'i xukunka fi lmasjidi masaajidka inaana kala saadhid baan rabna haye masaajidka iguma aada masaajidka idinku kala xukumayaaye masaajidka xukun looma fadhiiso masaajidka wax laguma kala xukumo xukun looma fadhiiso masaajidka qayladaa laga ilaalinayaa buuqa markaa dad doodaya u yeedha masaajidka qayladooda iyo sawaxankooda iyo doodooda iyo murankooda masaajidka qabsanaysa waaye ayb midda kale waxaa dhici karta dadka xukunka loo gelayo qaaraan masaajidka soo geli karin inay ku jiraan dumar xayd qabo caado leh haye hadduu masaajidka ka galo qaadigu mayay usoo geli karaan gabdhahaasi mada ama dad in masaajidka la keena aan habboonayn ilmo yaryar iyo dad waawaalan iyo gaalow kala xukumi lahaa dee ma masaajid ma usoo gelaya kuwaan masaajidka soo galaan maaha wayusawi waa simaa kan qaadiga bayna alkhasmayni labada murmaya dhexdooda fii alaaثati ashyaa saddex shay buu ku simayaa labada is haysata midna haysxijini saddex shay ku sin fi lmajlisi fadhiga haddaa midna dhahda dirintaa ku fadhiisa midna kursi u dhigti lama rabo fadhiga waa inay ku siman yihiin wal lafdi iyo wallaxdi lafdi waa maxay hadalka iyo wallaxdi eegmada ninbuu iska fiirinayaa intaasoo u dhoola cadaynayaa midna xaggiisaba dhugan mayo lama rabo kan haddaa dhugato kana waa inaa dhugato cadaalad labada qof xugun baa ugu jira mid haddaan la hadsi kan kale sidoo kale waay mid buu salaamaya midna ma salaamayo mid buu la hadlaya midna la hadli mayo lama rabo waxaas waay mid haddaa codka kor ugu qaadid kan kalena waa ina kor ugu qaadid mid haddaa ku qaylisid ama kor codka ugu qaadid kan kalena si dabacsan may isku si isku si baa la rabaa intaa kaliya hadday bartaan dad badan oo howlahan ku jira cilmi bay ka dhergi lahayn waaye walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata qaadigu inuu hadiyad aqbalo min ahli camalihi camalkiisa shaqadan dadku xilka u hayo qaadigani gobolkan buu u magacaabay ama degmadan ama tuuladan dadkan loo soo magacaabay hadiyad kama qaadan karo hadiyad kama qaadan karo waxaan lacag la kala qaadanayo la kala gadanayo halkaanaa looga hadlaya meeshii la mid ah dadka loogu talagalay dadka inuu u yahay ilaa qaadimo inbuu xukumaada hoos timaada ma og tahay hadday xataa hadiyad u keenaan iyagu kama qaadan karo hadduu weydiistaaba hadda dee socoto soo maaha intaas ii keena a taasaaba ka hadda isagii baaba dalbanaya qaarkood xadiidkan fiiriya hoos ku qoran bukhaari iyo muslim baa warinaya abi xumayd asaacidi baa laga wariyay radi allahu canhu ana rasuul lahi salى اllahu alay slam istacmala caamilan nin buu nebigu ka shaqaala yeeshay fajaahu lcaamilu ninkii caamilkaha shaqada loo diray nebigu u yimid xiina faraqa min camalihi shaqadii markuu soo dhameeyey ninkaas faqala wuxuu yihi yaa rasuula allahi haadaa xoolahan lakum idinkaalo waa shaqadii la ii diray wa haadaa xoolahan kalena uhdiya lii anaa la iisoo hadiyeeye hadda qaadiga keliya maaha qof kasta oo shaqaalaha dowladda ah shaqadii loo diray oo mushaarka ku qaadanaya cid kale waa inuusan lacag kaga qaadan ninkan wuxuu yidhi tanna waa xoolaha ii dirdheen tanna intaa anigu hawsha ku jiray baa hadiyad la ii siiyey faqaala lahu nebigu ninkii wuxuu ku yidhi afalaa qacadta maxaadan u fadhiisan fii beyti abiika wa ummika aabbaha iyo hooyada gurigooda maad fadhidi fa nadarta a markaa fiirisid ayuhdaa laka in wax laguu soo hadiyeeyo amla inaan wax laguu soo hadiyeyn bal maa guriga hooyada iyo aabbaha iska joogta aa aragti in xoolo hadiyada lagu keenayo in kale laguma keenin shaqada markii lagu magacaabo mansabka iyo taytalka in lagu siiyo ku shaqee dadka ugu shaqee wixii dowladda ku leedahana ka qaado laakiin markii hadda hawshan laguu dhiibay mansabkaadan xoolaha lagugu keenayo waa inaadan aqbalin waa inaadan qaadan nebigu galab markii dambe u kacay salaada la tukaday dabadeed ilaahay buu ammaanay towxiidkuu la yimid nebigu wuxuu yidhi ma ninkii marka lama fadeexdayn nebigu wuxuu yidhi maa baalul caamili saasaa nebigu dadka ula hadli jiray nastacmiluhu war muxuu yahay nin shaqaalaayo aanu shaqo u dhiibanay oo fa yaatiina hadhuu noo imaanaya oo fa yaquulu dhahaya haadaa min camalikum kani waa shaqadiinni wa haadaa uhdiya lii kana anaa la iisoo hadiyey afalaa qacadda muxuusan u fadhiisan fii beyti abiihi wa ummihi aabbihi hooyadii gurigooda fa nadara uu fiiriyo hal yuhdaa lahu in loo hadiyeeyey xoolaya amla in kale waagi hore ma cid baa hadiyad u keeni jirdhay waa maya fahuwa aladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaartay laa yaqullu axadukum midkiin ma khayaanayo minhaa xoolahaan u dhiibinay ama u dirnay shay-an ilaa jaaa bihi shayga waa la imaanayaa yowma alqiyaamati yaxmiluhu isagoo ku xambaarsan calaa cunuqihi luqunta qof kasta oo wax khayaano xoolo halkaa surkaa isagoo ku wata xoolihii buu imaanayaa qiyaamada o in kaana baciira neef geel hadduu ahaa jaaa bihi waa la imaan lahu ruqaa-un isagoo olol u sugnaaday neefkii ololaya kana ma qaadi waayayo luquntaa loo saaraya sida ubadka yareero geela geeljir u qaadaan hal sha u weyn hadday tahay halkaas surkaa kusoo qaadaya waana cabaaraysaa waa ololeysaa war saasaa loo fiirinaya war waa kii ila naga badbaad waxa weeye hadda ka hor buu khayaana hal geel waxaa geel la kala dhacay iyo wax hadba dhin dhinaca loo wado waa balaayadaas ogow koow in kaanad baqaratan hadday mid lo-a tahayna jaaa bihaa waa la imaanaya lahaa khuwaaro xaal iyadana uu u ahaaday codka lo-da waaya khuwaar waa sawt اlbaqar qaabka lo-du dee u cido looley haddaa ahayd waa garanaysa marka saas iyadoo lo-deena saas u dhawaaqaysa imaanas xadiidkan waa xadiid aada iyo aada u khatar ah wain kaana shaatan neef ari hadday tahay waxa uu dhacay jaa bihaa waa la imaanayaa taycaru iyadoo mimile sida arigu ciyo usoo ciyo bay iyana soo surka ku wado luquntiisa ka qaylinaysa iyadoo lo-dana dananaysa tanna saas waaye ilaahuna badbaade faqad ballaqtu bu nabi waxuu yidhi waa gaarsiiye anugu xaqiiq ahaan xaqi waa idiin sheegay waa gaarsiiy waxaan adduun la kala khayaanayo oo la kala dhacayo oo la kala musuqayo oo balaayada ah waa khatar maanta ha ku moodo ha iska qaato biri baa ka dambaysa xadiidku hadda ogow waa xadiid saxiixa waa bukhaari iyo muslim baa warinayay xadiidkan waay marka hadiyad adiga laguuba keenayo iska socota baadan qaadan karin shaqada dowladda annaga shaqada waxaa weeye annagu shaqaalaan idin nahay waxaan qaadan lahayna dowladdan ku leenahay khalaas intaanoo hawl fududaynaya intaasoo kadaakadaya intaanoo laaluushaya intaanoo musuqaya intaanoo aniga isii ah iyo iska badaataa iskaba sii daran iyo hadduu isagu dalbado xataa qofkan hadiyadda u keenay waxaa laga yaabaa inuusan xumaan uga jeedin maca daalika kama qaadan kadhid baa lagu leeyahy ha ka qaadan waaya halkaas marka meel hoose oo sharaxaa fiiriye waqtigaa gaabanay sharax kama wada gaarine wahaada idaa kaanat miman lahu cindahu khusuuma hadiyadda kama qaadan kara marka leeyahay waa qof dood wata doodna waa wata xoogaana waa ku waa u dhiibay hadiyad ah horta kama qaadan kadib kow aw amase waxa weeyaan miman lam waxa weeyaan tasbaq lahu caadata fi ihdaa'ih qabla tawliyati اlqadaa'i ama waxa weeye qofkan caadadiisu awal ma ahayn inuu qofkan usoo hadiyeeyo intaan qofkan xukunka loo dhiibin ka hor hadiyad uma soo diri jirin markuu maqlay waa la magacaabay buu hadiyad kusoo bilaaba dan buu leeyahay hadhowbu rabaa waddadu kaasuu geli lahaa xiriir inuu sii sameeyo kama qaadan karo kama he qaadan karo ama hadduu muran iyo dacwo iyo qadiyad wataa oo rabaa in loo xukumo intuu xoole iyo hadiyad bixiyo ama awalba ma soo diri jireen maanta muxuu usoo dira haddii kale laakiin waxaa la yidhi waagi hore uu hadiyadda usoo diri jiray intaan qofkaan la magacaabin haddana dood iyo muran ma wato awalba waa usoo diri jiray hadiyad haddana dood iyo muran ma wato waa laga qaadan karaa markaas laakiin isna waa inuusan ka badin intii oo ol soo diri jiray hadduu soo badiyo laga qaadan maayo waxaa wuxuu yihi marka wa mima yenbaqi lintibaahu ilayh waxyaalaha in lagu baraarugo ay mudan tahay dow ay tahay waxaa ka mida ba yidhi huwa ana alkalaama fi lhadiya hadda hadalkan hadiyadda laga hadlayo idaa lam yakun hunaaka qasdun daahirun qasad daahira markuusan jirin wey ninkan hadiyadda dan uu ku leeyahay maba naqaan yaan laga qaadan baa layidhi qasad daahira ma jiro fain kaanat biqasdin biqasdi an yaxkuma bikayri اlxaqi haddii xoolaha loo siinaya qaadiga inuu xaqdarro xukumo waxaa maanta haygu xukumi xaqaasaa laygu leeyahay maanta iga difaac loo yar baa ii tahay iga difaac qaadiyow iga iga haygu xukumi xoolahana qaado waa wax dhacee kuwa xataa dad waxay ku xukumayaan qisaas aan lagu lahayn xaqdarro ah ta xoola lagu siiyo ama waxaa xoolaha loo siinayaa liyamtanica min alxukmi bilxaqi inuu xaq xukumo inuu iska daayo xaqaas waa jira ha ha xukumi a ha xukumi waaye waxaas hiya rishwa marka rishwa la dhaha rishwa maxay laaluush wahiya min alkabaa'ir waana dembiyada waaweyn wayaأhamu اlqaadi biqabuuliha aqbalideedana qaadigu waa ku dembaabaya kamaa yaأhamu lbaadilu lahaa qofka bixinayaba se ugu dembaabaya kan bixiyey iyo kan qaatay labadaba waxaa kaloo ku dembaabaya wasaaci fii shaniha ninka labadooda dhexdhexaadinaya arinta labadooda dhex socda qaadiga intaana kasoo dhameeyey adigana intaa bix adna intaa u dhexdhexaynaya isaguna waa la mid laaluushka o dhan waa saas kan bixinaya iyo kan qaadanaya iyo kan u dhexeeya kulli waa dambaabaya waay qofka xaq lagu lahaa baa la rabaa inaan lagu xukumin ama xaq waxa weeye uu lahaa uusan lahayn buu rabaa in loo xukumo xadiidkaa fiiri marka lacana rasuul lahi sal lla ly slm nabi ilaahi waa lacnaday arraashi kan rishwada bixiya walmurtashi kan rishwada dalba fi lxukm xukunka dhexdiisa imaam axmed baa ku daray lacana rasul lahi sal lla alay slam wuxuu lacnaday alraashi walmurtashi iyo labadaas soo maha waraa'ish waxaa la dhaha aladii yamshi baynahuma iyo waraa'ish raashi rishwa bixiye murtashi rishwa qaate laalush qaate waraa'ish kaas u dhex socda hawsha dhexdhexaadinayo u kaambeyn garanayo la socda hadiyadii baa saa looga hadla halkaas wuxuu yidhi wamilulhadiyati fii kulli maa sabaqa hadiyadda xugunnada aan kusoo marnoo dhan waxaa la mid ah xuduuru lwalaa'imi alla baryo inuu xaadiro iyo casumaado waziyaaraat booqashooyin wadiyaafati martigelyo wanaxwiha qofka haddii xukunkan adiga meesha lagaaga dhibay dadka adigu aada xukunka u hayso allabaryadooda iyo martiqaadyadooda iyo casumaadahooda iyo xooda ha tegi ilaa idaa kaanad weliimatan caamata haddaysan ahayn arrin caam ah public arrin guud caam ah waa maxay ka weliimat lcurs aroos aroos oo kale xafladda qaadigiina waaya hadee meeshaas xaflad lagu qabanaya hoteelkaa looga looga yeera ama gurigaas ama walkhitaani gudniin nin baa labari baa la dhigayaa caruur baa la gudayaa dadka maamulka u haye weeye waa loo yeera waay ninkii dadka wa labarigan dhigayana ummadda caan bu ugu yeeraya doodna ma wato wuu tegi karaa markaa laakiin waa inuusan shaqadii ka mashquulin gelin dhan ummadda u shaqayn laha hadii halkan lagu mashquuliyo dembi buu sameeyey shaqada wadiifo wey shaqaale wey ninkaan waa inuu xaadiro xilliga la rabay horey u soco marka wayejtanibu wuxuu ka dheeraada ah alqadaa waxukumid fii casharati mawaadica toban arrimood markay jiraan xugun ma soo saari karo cinda alqadabi carada agteeda qof caraysan waxaa laga carada inay la tagto oo ay dhibaya ku xukun yidhaahdo waxa weeye markuu caraysan yahay waljuuci markuu baahan yahay gaajaysan yahay caadi maaha dabcigiisu walcadashi markuu ooman yahay washiddati shahwati shahwa daran iyo xaaskiisi markuu u baahan yahay walxusni murug daran markay hayso tiiraanyay dhibaato ku timid walfaraxi farax markuu ka bato almufrida xadgudubka ah wacinda almaradi xanuunka agtiisa xanuun daran baa jira wa mudaafacati lakbathayni labadii xunxumaa markuu isku celcelinaya kaadi iyo saxaro oo xukunkii ka hor ma ridayo waxaana iska soo faaruqiyo wa cinda anucaasi markuu lulmaysan yahay wa shidati alxari walbardi kulayl daran iyo qabow daran markay jiraan waxaasoo dhan qofka dabcigiisu isbedel baa ku jira waxaa la rabaa qofkan caadi isagoo ah inuu xukunka galo waay hadda hadda xukunkii soo saaro xukunku waa dhacayaa waa sax laakiin waa laga fiican yahay walaa yasalu qaadigu ma weydiiyo almuddacaa calayh kan l wax lagu sheeganayo oo wax loo haysto muddaci iyo muddaca caleyh soma kala aha muddaci waa midka wax sheeganaya muddacaa calayhna kan wax loo sheeganayo muddacaa caleyhi kii wax loo sheeganayay qaadigu ma weydiiyo waxba ilaa bacda kamaali dacwa dacwadu intay ka dhammaatay ka bacdi mooyaane kii murmayo mudacigii baa weli dacwadii wada waxaasaan haysaa waxaa weeye waxaa weeye ilaa uu warka kani ka baxo kan wax lama weydiin karo kanoo warka ku jira saasuu yidhi maxaa ka tiri ka jawaab ma jiro ha dhammeeyo ninkaan ka bacdi baa loo soo jeesanaya ninkaan walaa yuxallifuhu mana dhaariyo qofkaan qofba wax ku sheegtay markhaanti la imo baa kan la yidhi waa waaye kanaa dhaar lagu yeesho soo maha qaadigu ma dhaarinayo ilaa bacda su-aalilmuddaci muddacigu intuu codsaday weyd su-aashay hala ii dhaariyo inuu dhaho maahayn markhaanti ma weyda haa haye waryaa waxaasaa lagugu sheegta ma ma qiran tahay mada markhaanti la imo muddaciga la yidhi ma hayo adigu dhaaro la horey laga dhihi maayo waa inuu kan yidhaahdo hala ii dhaarsho dhaar baa ku leedahay baa la dhihi karaa haddaa dhaarsanaysa walaa yulaqinu uma mariyo uma laqino qaadigu khasman qof doodaya xujatan xujada qof doodayo xujadii la saxayaado iskula aad aadinayaado isagii la ninkaa qaadiga wax yaqaane sidaa wax loo doode buu leeyahay saa iyo saa dheh u sheegayaa oo laqinayaa saasay ahayd soo maaha saasaa tiri saasa saasaa ka wadaa saas wixii u laqinayaa lama rabo cadaalad diinteenna wanaaggeeda arag walaa yufhimuhu ma wey ma fahansiiye qaadigu qofkaa doodaya kalaaman hadal yaa qaabka loo jawaabay iyo qaabka loo dooday waxba ma fahansiiyo kay sida wax loo qirto iyo sida wax loo inkirayo waxba baddaa geli maayo waxay ka ka dhalanaysaa inuu xagga u heshay walaa yatacanatu ma guulguulo qaadigu bishuha daa'i markhaantiga ma dhibo hadal iyo wax kale toona oo waa maxay markii markhaantigii la keenay yaa kuwa markhaantiga ninkaan iyo ninkaan markhaantigii baa qaadigii marka halkaa kaga soo boodaya ma waxaana markhaanti ku ah jees jees lama ogola ama markay hadlayaan anaga waxaa markhaanti ka naha waxay waxaas buu mucaaraday see markhaanti u wata yaa ku ogeysiiyey yaa kuu sheegay xaggee ku aragtay hadalkoodii buu ka hor imaanayaa ama waa ku adkeynaya waana dad hadda aan xumaan lagu ogeyn caqlina leh runna leh hadha waxaa dhacaysa haddii qaadiga markhaantiga dhibo qof kasta inu hor anigu aadi maayo markhaanti cidnana maxaaniga cidnana markhaanti kici maayo markhaantina qaadi maayo qof kasta inuu ka cararo waa imaanas dadkuna waa u baahan yahay markhaanti walaa yudaara kaatibun walaa shahiidu lama dhibo ama yes ama yuusan wax dhibin mid qoraa ah iyo mid markhaantiya markhaantiya kaatib lama dhibo wain tafcaluu fa inahu fasuuqu bikum walaa yaqbalu ma aqbalo ashahaadata markhaantiga kama aqbalo qaadigu ilaa miman qof mooye habatat cadaalatu cadaaladiisu sugnaatay qaadigu isagaa ba yaqaanay qofkan qof fiican inuu yahy sheekh hebel waa nin fiican waa aqaanay hadduu soo markhaanti ka yaha khayr ama laba qof baa taskiyeyey waxay dhaheen markhaanti labadeeda waxaan ka nahay ninkaa markhaantiga loo keenay inuu nin fiican yahay waa caadi walaa yaqbalu ma aqbalo qaadigu shahaadata caduwin cadow markhaanti kiciis calaa caduwihi cadowgiisa ku markhaanti kacay laba isku cadowa baa marka kii cadowga ahaabaa cadowgii kale ku markhaanti kacayo dushiisa wuxuu leeyay waxaas wuu sameeyey ama waa lagu leeyahy loo qaban mayo kuma markhaanti kura walaa shahaadata waalidin waalid markhaanti kiciis mid wax dhalay liwaladihi waladkiisa oo u markhaanti kaco la aqbali mayo aabbihii baa ilmihiisa u markhaanti kacaya ama hooyadii walaa waladin ilma ilmo la dhalay markhaanti kiciisna la aqbali mayo liwaalidi waalidka u markhaanti kaco waxaa markhaanti ka ahay aabbahay hooyada waxa inay leeyihiin ama aabbihii hooyada waxay leeyihin waxaa markhaanti ka nahay ilmaha yago inay waxaan leeyihiin lama qorayo lama yeelayo tuhmaa meesha jira waalidka iyo ilmuhu waxba isa siiyaan cadowgana dee waxaa laga baqayaa tuhma khaa-in iyo khaa-inad markhaantigood lama aqbalo zaani iyo zaaniyadna markhaantigood lama aqbalo xaasid markhaantigiis cadow ah lama aqbalo waaya marka hadday u markhaanti kacayaan la aqbali maayo laakiin hadday ku markhaanti furayaan waa la yeeli lahaa hadday cadowgiibaa cadowgiis wuxuu leeyahay ninkan cadowgaygaa waxaan isagaa leh markhaanti baan u ahay waa la yeeli lahaa laakiin hadduu markuu leeyahay waa lagu leeyahay la yeeli mayo aabbihii baa wuxuu leeyahay ilmahayga waxaan waa lagu leeyahay waa la aqbali lahaa ama ilmihii baa wuxuu leeyahay waalidkay waxaan waa lagu leeyahay waa lagu leeyahay hadday tahay waa la yeeli lahaa laakiin isagaa leh markay tahay war iyagaa isku hiilanaya leeyahay waxaan qofkiisa u la rabaaye waa tuhum baa imaanaya naga joojiyey waaya walaa yuqbalu lama aqbalo kitaabu qaadin qaadi warqadiis uu soo qoray kitaab waa qoraal ilaa qaadin aakhara qaadi kale oo u diray fil axkaami axkaamta dhexdeed gobolkaas qaadiga joogay baa wuxuu xukumayaa qof qaa'iboo maqan hebeloo maqan waxaa caddaatay in waxaas lagu leeyahay gobolkan uu jiraa qaadlo kale ka jiro hebelkaas warqad inta iska soo qoro qaadiga gobolka kala jooga usoo diro dhihi mayo waxaan xukumay qaadiga qaadi hebelow hebelkaa kula jooga in waxaas lagu leeyahay ma ma ma qoraya ilaa tan la helo mooyaane ilaa bacda shahaadati shaahidayni laba markhaanti intay markhaanti kaceen mooyaane bimaa fiihi waxa ku yaalla meesha warqadda ha soo dhiibo gobolka ninka jooga waxaa ku yaallana labada markhaanti ha u soo dhiibo labada markhaanti waxa ku yaalla waa garanayaan qaadiga kale gobolka kale jooga ha loo geeyo ama magaalada kale labadan markhaanti ha mara kaceen warqadan waxa ku yaal qaadi hebel inuu soo diray haddii warqad kaliya laiska dira dhexda inta la maraya haddii wax laga bedela ka war oo tiin berihiisii iyo saxiixiisii wax loo ekeysiiyo oo wax la kala boobo oo si kale laga dhigo la yidhaahdo intaas weeye xoolihii la kala dhimo ama laguma leh ama waa lagu leeyahy waa inay labadan ninoo la socda dhahaan markhaanti waxaan ka nahay warqadan waxaa ku qoran qaadi hebel soo diray markaas warqadda xoog yeelanaysa waay qof maqan maqana la xukumay waa jidhaa maqana waa la xukumi karaa laakiin waa in sidaan la maro waay qaadiga warqadda loo qoray hortiisa labadan ka markhaanti kacayaan sidaas hawsha ku dhammaanaysaa marka marka qaadinimada iyo axkaamtan waa axkaam muhiim ah qofka hawshaa ku dhex jirana waa inuu aada isku ilaaliyo cadaaladna ku dadaalo iyo garsoor iyo xaq rishwada iyo laaluushka iyo balaayada iyo waxaasna waa inuu ka dheeraado sidaa kitaabkuu sheegayo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab